xaalado nolol xumo oo aad u daranaya soo wajahday dadka kasoo barakacay ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan kuwaasoo hadda deegaansaday xaafadda xawataako ee magaalada beledweyne baahiyaha ugu daran ee qoysaskan soo wajahay ayaa waxaa ah inaysan haysanin adeegyada bulshada aasaasigu ah sida biyola-aan hoylahaan iyo adeegyada caafimaadka oo aada ugu yar qaar ka mid ah dadka kasoo barakacay degmada maxaas ayaa ka warbixiyay xaaladooda nololeed waxayna codsadeen in la caawiyo hooy la-aan iyo raashin la-aan iyo ciyaalkii waxbarashadoodii oo u dhammaatay waxyaalahaasaa ka mid a waxyaalaha igu igula dhibka badnaa waxaan nahay dad barakacyaala oo oo dhaqaalaha noloshooda iska hooseeyo inay maanta caruurtii waxbarasho ay gaareen aanuna awoodin maanta waxay wax ku baran lahaayeen maadaama aan la daalaa dhacayo nolol maalmoodkoodii gabar soomaaliyeed oo ka soo qaxday degmada maxaas oo kusoo barakacday magaalada beledweyne adee labaatan shan ama labaatan camal aan ku barakaco kono waxa waaye aniga aniga hooy kaynaan degnayn haddana hooy islaameed iyo derbigaan taaganahay ee qofkuna marka ma uu safar galo amba uu wadankiisu yimaadanahayn oo joogo ee, hadba qoftii baahida qaban karta qofka walaalo wuu gara karaa aniga hadda een, cidaan iska kor deganahay waxaa ilaahay nasiya iska cunaa ee, wax oo shaqaa male cid- xaafadda way- ca- carradu way iska cankirantah miis yaraa waxaan saara jirnay walax alaaba ee, maqaayadna waa noo furneed saasaan wax ilmaha ku dubiri jiray gurigeygahan deganaay guriga hooyo oo keygahan deganaay oo kale laga qaadan marka saasa hadda biyihii iyo- iyo korontadii iyo gurigii kiridiisii waxaas aniga maba dubiri karaba magaceega waa anfac cabdiciilow waxaana dadka kasoo guura maxaas ee magaalada beledweyne ku sugan xagga waxaa ku aheyna deegaan haddana inta waxaa ku naha marti maadaama inta marti ku nahay dharkeena iyo weelasheena cuntooyinkai gurnihii waa kasoo guurnay rafaad waa olaa koronto ma noogu jirto biyo ma noogu jiraan